alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wusli wuslimu calaa rasuuli اllah wacalaa aalihi wasaxbih waman saara calaa nahjihi wastaqaam wabacd qaala annaadimu raximah llahu tacaala raxmata waasica أول ma نstftح مقالا بذikr xمd رbna تعالى فالحمd لله على ma أنcmا xمdا bه yجlو عن الغلب العmى ثma الصلاة bعd والسلاam عlى نبي dينه الإسلام محمد خatم رسل رbه وآله من bعdه وصحبه ونسأل الله لنا الإعانة فيma توخيna من الإبانة إن شhاء الله تaعaaلى waxaynu bilaabeynaa oo markaa gudagelaynaa manduumadii ama tixdii markaa ku saabsanayd faraa-idka ee markaa u sugnaatay لأbi cabdالlaahi moxamed ibnu cali ibnu moxamed ibnu xasan alraxbi oo alraxbiyi markaa loo nisbeeyey meesha raxba la yidhaahdo oo ruxayba marka ay ku taskhiiriyaan ahlulcilmiga in badanoo kale ama iminkaba ruxayba loo yaqaano musanifkuna raxmat ullaahi calayhi ama naadimku waa culimadii qarnigii lixaad ee hijiriyada waxaana uu geeriyooday shan boqol iyo toddoba-iyo toddobaatanki waa muddo iminka laga joogo siddeed boqol iyo shan iyo konton sano marka naadimku raximah llahu tacaala raxmatan waasica kitaabkiisa marka buqyat lbaaxith fi cilmi lfaraa'id ama fi lfaraa'id ayuu u bixiyey buqyat lbaaxith fi lfaraa'id buqyat lbaaxith fi lfaraa'id ayuu markaa u bixiyey buqyat lbaaxith fi lfaraa'id oo macruuf laakiin ku ah manduumat raxbiya marka raxbiyadu sidaynu shalayba ishaarnay boqol iyo shan iyo toddobaatan beyd buu noqon doonaa in sha allahu tacaala fanniga faraa'idkana wax badan buu markaa qumuudaadka iyo qarsoodiin waxyaabaha qarsoon ka faydi doonaa aan iska gudagalno nadmiga bismi illaahi raxmaan raxiim naadimku raximah llahu tacaala wuxuu yihi awalu ma nastaftixu lmaqaala bidikri xamdi rabbina tacaala awalu maa ka ugu horeeya ee nastaftixu aan ku furfuranayno almaqaala ay alqawla hadalka aan ku furfuranayno waa masder miimiya hadalka aan ku furfuranayno alifkan uu ku taagayna waa iska alif lilaaq liiطlaaqi sawt codka taagistaa la taagayo alif markaa loogu taagay oo aan binyada markaa kelimada ka dhisn ay ka dhisan tahay aan ka mid ahay awalu maa ka ugu horeeya ee nastaftixu aan ku furfuranayno almaqaala hadalka ay alqowla hadalka aan ku furfuranayna bidikri xamdi rabbina bidikri xuska weeye aynu xusayno xamdi rabbinaa rabbigeen mahadintiisa rabbigeen tacaalaa koreeye rabbigeen sarreeye mahadintiisa oo aynu xusayno ayaynu hadalka ku bilaabanaynaa buu yidhi oo ugu horraysiinaynaa tiibow markaa si dhab ah u tilmaamay oo wuxuu yidhi faalxamdu lilaah mar haddaynu sidaa ballan qaadnay oo nidhi ilaahay mahaddiisa ayaynu hadalkeenna ku furfuranaynaa faalxamdu lilaahi mahad allah iska leh ay fa xiina idan alxamdu lilah mahad allah iska leh calaa ma ancama ay calaa incaamihi oo calaadana tacliiliye ah ay bimacnaa nicmaynta uu alle nicmeeyey dartii ayuu ilaahay subxaanahu wa tacala uu inoo nicmeeyey aawadii ayuu alle ku mahadsan yahay xamdan ayaan alle mahadin mahadin ayaan alle mahadinayaa mahadintaasi oo yajlu uu alle kaga faydayo bihi ay bisababi alxamdi mahaddaa sababteeda alle uu kaga faydayo can ilqalbi qalbiga xaggiisa alcamaa indhala-aanta iyo aqoon la-aanta iyo jahliga uu kaga faydayo ayaan mahadinayaa musanifku raxmat ullaahi calayhi ugu horeyn kitaabkiisa wuxuu ku bilowday sida ahlulcilmigaba markaa da'bigoodu uu yahay ay markaa dariiqada ay maraan ay caadaysteen ay tahay in waxa weeye uu ilaahay mahadiyo waayo shay kasta oo waxa weeyaan qiimo leh waxaa habboon in lagu furfurto ilaahay subxaanahu wa tacaala mahadintiisa marka wuxuu yidhi waxa ugu horeeya hadalka aynu ku bilaabanaynaa waa xus aynu ilaahay subxaanahu wa tacaala aynu markaa xusayno mahadinta aynu mahadinayno marka istiftaax buu ka cabiray oo awalu maa nabtadi-u muu odhan waxa ugu horeeya aynu ku bilaabanayno ma odhan ee nastaftixu buu yidhi aynu ku furfuranayno marka ahlulcilmigu waxay yidhahdaan tafaa-ul buu uga jeedaa labada kelmadood iyagoo isku macno ah misna wuxuu uga jeedaa markaa saadaalin uu ka saadaalinayo oo uu markaa ka saadsanayo in ilaahay subxaanahu wa tacaala nadmigan cid kastooo danaysa inuu u furo oo fahmi uu ka siiyo bimacnaa hadduu isaga nadminayo yahay iyo hadduu ciddii danaynaysaba kitaabka yahayba inuu alla fahansiiyo sidaa aawadeed isagoo ka tafaa-ulaya oo ka saadaalinaya ayuu lafdiga istiftaax uu ka markaa uu ka cabiray oo aanu ka cabirin ibtidaa ama nabtadi-u marka wuxuu yihi waxa ugu horeeya aynu ku furfuranayno hadalka waa bidikri xamdi rabbina tacaala xus aynu xusayno mahadda alle ilaahay subxaanahu wa tacaala koreeye markuu yidhi taasaynu ku furfuranaynaa ayuu si dhabah u xaqiijiyey wixii uu yaboohay ee uu yidhi waa ku furfuranaynaa oo wuxuu yidhi falxamdu lilah mar haddaynu sidaa nidhi mahad allah iska leh mahad ilaahay baa subxaana wa tacaala siday u dhan tahay iska leh calaa maa ancama ay calaa incaamihi ayuu ilaahay mahad ku leeyahay nicmooyinkiisa uu inoo nicmeeyey mahad ilaahay isaga ayaa ku leh xamdan ay axmuduhu xamdan waxaan mahadinayaa ilaahay mahadin xamdigaasoo yajluu uu alle kaga faydayo bihi ay bisababi alxamdi xamdigaa sababkiisa uu kaga faydayo can ilqalbi qalbiga xaggiisa alcamaa indhala-aanta uu kaga faydayo ilaahay waxaan mahadinayaa mahadin sabab iigu noqota inuu qalbigayga ka qaado jahliga iyo indhala-aanta waayo ilaahay subxaanahu wa tacaala kuwa dariiqiisa ka leexday ee gaalo iyo munaafiqiin noqday wuxuu ku sifeeyey inay qalbiga ka indhala yihiin fa innaha laa tacma alabsaar walaakin tacma alquluubu alatii fi suduur macnaa inaanay indhahan wax laga arko la-ayn bal ay indhaha qalbiga la-yihiin oo qalbiga ay ka indhabeeleen oo wax allaaliya wax xaq oo ay garanayaan aanay jirin mar hadday sidaa tahay wuxuu leeyahay waxaan ilaahay mahadinayaa mahad sabab iigu noqota in ilaahay qalbigayga xaqa u muujiyo oo uu jahliga iyo indhala-aanta iyo qalbiga oo madoobaada alle uu ka tiro uma intaa kadib asalaatu ammaan bacdu intaa dabadeed aynu soo sheegnay iyo wasalaamu nabadgelyo calaa nebiyin nebi korkii ha noqoto nebigaasoo diinuhu diintiisu alislaamu ay islaamnimo tahay nebiga diintuisu ay islaamnimada tahay oo millata abikum ibraahim huwa samaakum almuslimiin yacnii waxa weeye ee xaqa ku yeedhaya markaa nebiga sala allahu calayhi wasalam ammaan iyo nabadgelyaba korkiisa ha noqoto uma intaa kadib asalaatu ammaan bacdu intaa dabadeed iyo wasalaamu nabadgelyo calaa nebiyi nebi korkii ha noqoto nebigaasoo diinuhu diintiisu alislaam ay tahay oo diinta xaqa ah ay tahay waman yabtaqi gayra alislaami diina falan yuqbala minhu waxa weeye ciddii diinta islaamka waxaan ahayn diin ka dhigata lagama yeelayo markaa diinta xaqa ahi waa taa islaamka markaa nebigana sala allahu alayh wasalam diintiisu uu ku yeedhayaa waa taa xaqa ah ee markaa dariiqa toosan ah muxamadin waad odhan kartaa oo aada markaa hoos dhigto iyo muxamadun kii aada doontaba waad odhan kartaa haddaad muxamadin tidhaahdo nebiyin baad ka bedeli oo waxaad leedahay uma asalaatu bacdu wasalaamu calaa nebiyin ay muxamadin ay calaa muxamadin nebi muxamed korkii ha noqoto ammaanta iyo nabadgelyaduba oo bimacnaa markaasi waxaad ka bedelaysaa nebiyin waxaa kaloo kuu bannaan inaad goddo adiga oo ka dhigaya khabar mubtadihii ka xadfan yahay oo huwa nebigaasi muxamadun weey labada taad tidhaahdidba waa kugu bannaanta muxamedin ay calaa muxamedin nebi muxamed korkiisa salaad iyo salaamiba korkiisa ha noqoto khaatami rusuli rabbi nebigaasi muxamed ah oo ah khaatami kii lagu khatimay khaatam kii markaa lagu gabagabeeye lagu khatimay ama khaatim haddaad tahaydo ta'da hoos dhigtana waad heshaa kii markaa khatimayey ee dhammaystirayey rusli rabbihi rusushii rabbigiisa kaasi oo ah kii dhammaystiray mar hadduu rusushii dhammaystiray nebiyadiina waa dhammaystiray waayo waxa weeye nebi kastaaba rasuul maaha laakiin rasuul kastaa waa nebi mar hadday kii khaas khaasaysnaa uu dhammaystiray kii caamka ahaana waa dhammaystiray khaatami rusli rabbihi kaasi oo ah rususha rabbigii kii markaa lagu soo gabagabeeyey ee lagu soo khatimay wa aalihi ehelkiisiina markaa nabadgeliyo markaa ammaan iyo nabadgelyo korkooda ha noqoto min bacdihi isaga dabadii iyo wa saxbihi saxaabadiisii baa nebiga sala allahu alayh wasalam markaa ha ahaato iyagana salliga iyo salaamtaasi korkooda ha noqoto wa nas'alu llaha wa nas'alu llaha alle waxaan weydiisanaynaa lana annagu alicaana kaalmayn ayaanu weydiisanaynaa alle wa nas'alu waxaanu weydiisanaynaa allaha alle waxaanu weydiisanaynaa lana annagu alicaana kaalmayn baanu weydiisanaynaa oo uu maxay markaa idinku kaalmeeyo fii maa kii uu inoogu kaalmeeyo tawahaynaa aynu u qasdinay oo min alibaana caddayn ah waxaynu u qasdinay inaynu caddayno ee caddayn ah in alle inoogu kaalmeeyo taasi baynu weydiisanaynaa buuyi naadimku raxmatullaahi calayhi markuu ka soo baxay ilaahay mahadintiisii iyo nebiga sala allahu calayh wasalam ku salligiisii uu ku salleeyey iyo u ducayntii uu u duceeyey waxa weeye ehelkii nebiga oo ehelkuna maqaamu ducaa haddii la joogo wuxuu noqonayaa cid kastoo nebiga raacday sala allahu calayh wasalam uu markaa u duceeyey iyo saxaabadiisiiba sifo gaarnimo ugu duceeyey ayaa haddana wuxuu tilmaamayaa maqsuudkii iyo ujeeddadii markaa uu rabay inuu gudagalo oo ah nadmi iyo tixiduu taxayo faraa-idka uu ku gabyayo ayuu leeyahay ilaahay waxaynu weydiisanaynaa wixii aynu u qasdinay inaynu caddayno inoogu kaalmeeyo taasi baynu weydiisanaynaa wanas'alu llaha alle waxaan weydiisanaynaa lana annaga alle caana kaalmiin baanu weydiisanaynaa fii maa kiina uu noogu kaalmeeyo tawahayna aanu u qasdinay oo min alibaana caddayn ah can madhabi imaami zayd alfaradi id kaana daka min ahami alqaradi waxa aada markaa naadimow u qasdiday inaad caddaysaa muxuu yahay markaa taasi buu tilmaamaya isagaad moodo inuu su-aashaa ka jawaabayaba wuxuu leeyahay can madhabi imaami zayd alfaradi wixii aynu u qasdinay inaynu caddayno oo ah can madhabi madhabkii inaynu caddayno alimaami zayd alfaradi imaamkii zayd ee alfaradiyi dhaxalyaqaanka ahaa imaamkii zayd imaamku waa ka lagu daydo ee caalimka ah marka imaamkii zayd ibnu thaabit ibnu daxaak aلصaxaabi alansaari alkhasraji ayuu leeyahay saxaabigaa isaga a madhabkiisii iyo dariiqadii uu kaga tegey waxa weeye cilmiga fara faraa-idka ta noocaasiya inaynu caddayno ayaynu u qasdinay taasaynuna weydiisanaynaa alle inuu inoogu kaalmeeyo id cille eh sabab eh daaka kaana wuxuu ahaaday daaka kaasi aynu rabno inaynu caddaynaa min ahami alqaradi qaradka iyo ujeedooyinka iyo danta min ahami alqarad qaradka iyo danta kuwa ugu muhiimsan ayuu ka mid ahaaday oo qaradka iyo ujeeddada iyo danta ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay maadaamay sidaa tahay ayaynu wax markaa bilaa macnaha ku mashquuli mayne aynu ugu qasdinaynaa inaynu caddayno madhabkii imaamu zayd alfaradi can madhabi imaami zayd alfaradi can madhabi inaynu caddayno madhabkii alimaami imaamkii zayd alfaradiy yacni imaamkii zayd ee alfaradiya loo nisbeeyey dhaxalka dhaxalka markaa loo nisbeeya dhaxal yaqaanka ahaa id cille ee kaana wuxuu yahay daaka arrinkaasi min ahami alqaradi danta kuwa ugu muhiimsan ayuu ka mid yahay marka madhabna lafdiga madhab waa mafcal waxay u suubantaa inuu marka la doono luqada carbeed masder loo isticmaalo oo dahaab iyo tegitaanka ay noqoto ama makaan ama zamaan laakiin maanta halkan waxaa looga jeedaa imaamka ama ninka caalimka ee mujtahidka ahi markuu masale ka dadaalo waxa uu muctaqad ka dhigta ee uu rumaysnaado iyo dariiqada uu marayo ee uu markaa alle uga diin dhigto ayaa la yahdaa madhabka hebel sidaasuu ku tegey hebel sidaasuu alle uga diin dhiganaya marka tan noocaasi ah ayaa maantana halkan looga jeedaa oo faradka ama faraa-idka iyo dhaxalka madhabkii uu ka aaminay imaamu zayd ibnu thaabit iyo dariiqadii uu maray inaynu caddayno ayaynu waxa weeye u qasdinay taasi baynuna alla weydiisanaynaa buu leeyahay inuu markaa inoogu kaalmeeyo markaa su-aal baa imanaysa ah oo maxaad u dooratay maadaama saxaabadu badnayd imaamu zayd ibnu thaabit saxaabigaa maxaad ku dooratay ee madhabkiisa inaad caddayso ku maagtay marka taasi buu tilmaamayaa naadimku raxmat ullaahi caleyh isagoo cilmigana si guud u tilmaami doona wuxuu leeyahay sidaa waxaan u doortay cilman ay liajli cilmi ogaal aan ogahay daraaddii waa mafcuulun liajlihi ogaal aan ogahay aawadeed ayaan sidaa u doortay bianna alcilma cilmigu khayru maa suci wax markaa loo sacyo oo loo shaqaysto inuu yahay ka ugu khayr badan fiihi isaga markaa gudihiisa wax loo shaqaysto isaga ugu fiican wa awlaa isaga ayaana ugu roon haddaad min u qadartana labadaba waad heshaa huwa min awlaa buu ka mid yahay waxyaabaha ugu mudan maa shay alcabdu addoonka duciya lahu loogu yeedho wax addoon loogu yeedho oo qof bani aadama loogu yeedhana waxyaabaha ugu mudan ayuu ka mid yahay cilman ay liajli cilmin ogaal aan ogahay daraaddeed ayaan sidaa u yeelayaa oo u caddaynayaa madhabka imaamu zayd alfaradi ogaal aan ogahay aawadeed bianna alcilma cilmigu khayru maa suci ay min khayri maa suci fiihi wax loo saciyo waxyaabaha ugu khayr badan inuu ka mid yahay wa awlaa ay wa min awlaa inuu ka mid yahay waxyaabaha ugu mudan maa lahu lcabdu ducii maa shay alcabdu addoonka duciya lahu loogu yeedho waxaa addoon loogu yeedho ee loogu baaqo waxyaabaha ugu mudan inuu ka mid yahay sidaasi daraaddeed ayaan waxa weeye markaa u rabaa inaan u caddeeyo madhabka imaamka zaydulfaradi iyo dhaxalka siduu u bayaamiyey sidaasi daraaddeed baan u rabaa waayahay taasi waa qodob uu tilmaamay inuu ku kalifay inuu arrintaa iyada ah caddeeyo oo gudagalo oo waxa weeye cilmiga iyo fadliga uu leeyahay iyo inuu yahay ka ugu habboon qofka muslimkaa in loogu yeedho oo lagu baraarujiyo maxaa yeelay nebigu sala allahu alayh wasalam waxa uu caddeeyey man yurid illaahu bihi khayran yuwafiqu fi ddiin cidda uu yufaqihu fi ddiin macnaa cidda uu alle la doono khayr waxa uu markaa kasi siiyaa oo uu fahansiiyaa diinta marka ciddii uu alla la doono khayr yufaqihu fi ddiin diinta ayuu markaa fahansiinaya waana markaa fadaa'il badani mid ay usoo aroortay sharafna waxaa ugu filan cid kastaaba inay jeceshahay in lagu magacaabo waxgarad oo aanay jeclayn ama ka raalli noqonaynin wax ma yaqaan in lagu tilmaamo waayo jahligu waa wax ma yaqaan markaa qofka qof ka raalli noqonaya wax ma yaqaan baa tahay wax allaali waxaad garanaysaa ma jirto ma jiro qof kastaaba wuxuu jecel yahay waxgarad in lagu tilmaamo cilmigana sharaftaasaa ugu filan waana qof ilaahay khayr la doonay qofka uu ilaahay subxaana wa tacaala u furayo waana qofku hadduu maro dariiq sida adilada saxiixa ku timi uu cilmi ku dalbayo alle wuxuu u sahlayaa dariiqa markaa jannada ayuu arrintaas sababkeeda ugu fududaynaya markuu taa inoo tilmaamay ayuu rabaa cilmiga faraa'idkana inuu gaar ula sii baxo oo bal sababka ku xambaaray inuu arrinkan isaga aguda galo inuu inoo sii caddeeyo marka wuxuu leeyahay wa ana hada alcilma ay wa cilman ogaal aan ogahay daraaddeed baa arrintan markaa inaan caddeeyo igu xambaaray ana hada alcilma cilmigan isaga ahi maksuusun inuu yahay mid lasoo gaar yeelay oo min bayni alculuum culumta kale dhexdeeda mid laga soo khasisay oo laga soo gaar yeelay ogaal aan ogahay daraaddeed ayaa igu sii xambaaray oo maxaa lagu soo khasisay bimaakii ayaa markaa lagu soo khasisay qad shaaca faafay fiihi ay fii hada alcilmi cilmigan isagaa ku faafay cinda kulli lculamaa culimada oo dhan agteedana kaga faafay biannahu cilmigani awalu cilmin yufqadu cilmiga ugu horeeya ee la waayayo inuu yahay fil ardi dhulka dhexdiisa laga waayayo xataa laa yakaadu ilamaa aanu uba dhowaanin yuukadu yuujadu in la helo xataa laa yakaadu ilama aanu siginba oo nafyiga kaadada lagu rido yuujadu in la helaba ilama aanu uba dhowaanin in la helo bal si dhab-a loo waayo marka wuxuu leeyahy taasina waa qodob kale oo igu xambaaray inaan arrintan iyadaa caddeeyo oo ah cilmigan isaga ahi cilmigii aynu nidhi waxa weeye cilmigu waxa loo saciyo waa waxa ugu fiicanee qofna bani aadamana loogu yeedho oo cabdigan uu sheegaya waa wax shamlinaya lab iyo dhadigba yacni shaksi kastoo bani aadama in loogu yeedho waa ta ugu mudan aynu nidhi weliba kani waxbuu la sii dheeryahay buu leeyahy oo cilmiga oo dhan baaba sidaas ahe kani weliba waa la sii khasisay oo cilmi waa ka sii gaarsan yahay waxaana uu kaga sii gaar yahay waxyaabaha ahlulcilmiga agtooda ku faafay oo ah cilmiga ugu horeeya ee dhulka dhexdiisa laga waayayo inuu cilmu lfaraa'id yahay marka wuxuu istidlaalayaa xadiis aan ansixin oo masalada kusoo arooray laakiin daliil ansaxay maaha ay wa cilman ogaal aan ogahay ayaan sidaa u yeelayaa oo u caddaynaya ana hada alcilma cilmigan isaga ahy wa cilmantii hore aynu ku wada cadafnay ana hada alcilma cilmigan isaga ahy maksuusun inuu yahay mid lasoo khasisay oo culumta kale dhexdooda laga soo khasisay bima kiina lasoo lagu soo khasisay qad shaaca fiihi cinda kulli lculamaa culimmadoo dhan agteeda kaga faafay biannahu isagu awalu cilmin cilmiga ugu horeeya inuu yahay yufqadu laga waayayo fi lardi dhulka dhexdiisa xataa laa yakaadu ilaa maa aanu uba dhowaanin yuujadu in la helo oo ilaa uu si dhababa loo waayo oo iska daa in la hele xitaa aanu ku dhowaaninba in la helo ee uu markaa la waayo wa ana zaydan ay wa cilman waxaan kale oo markaa arrintaa u caddaynayaa ogaal aan ogahay anna zaydan zayd khusa in la gaar yeelay oo min bayni saxaaba saxaabada dhexdeeda isagana weliba laga sii gaar yeelay haddaad i odhan lahayd maxaad zayd ugala baxday saxaabada kale iyadana ogaalaan ogahay in waxa weeye zayd laga gaar yeelay oo laga khasisay saxaabada kale taa aawadeed ayaan markaa sidaa u samaynayaa buu leeyay wa cilman ogaal aan ogahay daraaddeed ayaan arrintaa u caddaynayaa anna zaydan zayd zayd ibnu thaabit husa in laga khasisay oo laga gaar yeelay ay min bayni saxaaba saxaabada dhexdeeda laa maxaala shaki la-aan in laga gaar yeelay oo si xaqiiqo ah oo dhab ah oo aanay shaki ku jirin looga gaar yeelay oo maxaa lagu gaar yeelay zayd ee la siiyey bimaa kii lagu gaar yeelay xabaahu uu siiyey khaatamu risaala risaalada kii lagu khatimay oo nebi maxameda sala allahu alayhi wasalam tii uu siiyey markaasi arrintaa iyada ah aniga oo og ayaan markaas sidaa madhabkiisa u dooranayaa inaan caddeeyo oo taa lagu gaar yeelay ee nebigu siiyey sala allahu alayh wasalam maxay tahay taa isagoo ka jawaabayana wuxuu yihi waa min qowlihi waa hadalkiisii nebigu uu yidhi sala allahu alayh wasalam wax kaloo gaara nebigu ma siine waa hadalkiisii uu yidhi munabihan isaga oo baraarujinaya fii fadlihi fadligiisa baraarujinaya min qawlihi fii fadlihi munabihan innagaa markaa ogaanaysu dabamarinayna tarkiibka min qowlihi waa hadalkiisii uu yidhi nebigu sala allahu alayh wasalam munabihan isaga oo baraarujinaya fii fadlihi ay fii fadli zaydin zayd ibnu thaabit fadligiisa isagoo baraarujinaya uu yidhi afradakum zaydun zayd baa idiinku dhaxal yaqaansan zayd ayaa idiinku dhaxal yaqaansan wanaahiika bihaa taasi baana kaaga filan buu yidhi wanaahiika waxaa kaaga filan bihaa iyada ay bihadihi shahaada ayaana kaaga filan oo markhaatigaa nebi maxamed u furay sala allahu aleyh wasalam ayaa kaaga filan in saxaabada kale markaa laga soo khaas yeelay oo markaa masaladiisa dhaxalka si gaar ah loo muujiyey maqaamka uu ka joogo sidaasi buu leey naadimku raxmat ullaahi caleyh marka adigu xadiiska kusoo aroorayna waa xadiis ahlulcilmiga in badanina markaa ay ansixiyeen oo sunanka iyo keyrkiiba ku sugan waxa weeye ahlulcilmiga daa'ifo ka midana irsaal ay ku cileeyeen oo ay markaa yidhaahdeen sanad ahaan ma ansixin oo muxadisiintu marka ay isku khilaafsan yihiin marka ahlulcilmiga ciddii agtiisa uu ka ansaxay xadiisku waa manqaba iyo markaa sharaf iyo wanaag markaa usoo hoyday zayd ibnu thaabit oo nebigu tilmaamay inuu ugu dhexaal yaqaansan yahay saxaabada waa min qowlihi hadalkiisii nebigu yihi sala allahu alayh wasalam waxa uu siiyey ee aan tilmaamayaa waa min qowlihi hadalkiisa uu yihi nebigu sala allahu alayh wasalam munabihan isagoo baraarujinaya fii fadlihi fadligiisa baraarujinaya afradukum zayd zayd baa idinku dhaxal yaqaansan wanaahika biha taasi baana ku filan buu yihi wanaahika waxaa kaaga filan biha ay bihadihi shahaada markhaatigaa iyada ah ayaana markaa kaaga filan markaa arrintan iyada ah iyo markaa fadligeeda iyo qiimaheeda iyo inay mudan tahay in la caddeeyo fakaana wuxuu yahay markaa zayd fakaana wuxuu yahay ay macnaa zaydun zayd wuxuu yahay awlaa ka ugu mudan biitibaaci taabici attaabiciyi waa la odhan karaa oo taabicigii markaa loo nisbeeyo kuwii saxaabada nebiga sala allahu alayh wasalam la kulmay iyo taabici oo qura in layska yidhaahdo oo ya-da tii nisbada aan laga dhigin oo mid wax raaca oo dhan looga jeedo labadabana ahlulcilmigu waa ku macneeyaan labadubana isma diidayaan oo haddaynu ta hore taabiciga markaa taabiciintii saxaabada nebiga la kulantay ridwaan ullaahi calayhim aynu nahna kuwaasaa looga jeedaa macnuhu wuxuu noqonayaa oo fa kaana wuxuu yahay ay zayd zayd wuxuu yahay awlaadka ugu mudan biitibaaci taabici taabici mid uu raaco ka ugu mudan oo min asaxaaba ka mid ah waa zayd wey taabiciintii markaa saxaabada nebiga la kulmay saxaabada miday raacaan waxaa ugu mudan fii hada albaab marka la joogo zayd macnuu saasuu dhacay fa kaana wuxuu yahay zayd awlaaka ugu xaq leh biitibaaci taabici biitibaaci raacitaanka attaabiciyu taabici uu raaco zayd baa ugu xaq leh mar haddii taabicigii saxaabada nebiga la kulmay zayd inuu raacaa ka ugu mudanee uu raacaya uu noqdayna fii hada albaab cidda ka dambaysa iyadoo aan saxaaba la saxaababa la kulmina ee maqaamkaa iyo darajadaa salafkaba aan gaadhin iyadu waqti dambe imanaysaana iyada uga sii xaqle inay raacdo iyada uga sii xaqle mar haddii kii saxaabada la kulmay la yidhi zayd baa kuugu xaq leh inaad masaladaa ku raacdo dee ciddii ka dambaysaana waa min baabi alawlaa macnuu saas uu dhacaya haddii aan taabicigii laga dhigine biitibaaci taabici caadiya uun laga dhigo mid raaca ciduu raaca isagaa ugu xaqle unbay markaana noqonaysa oo fa kaana wuxuu yahay zayd awlaa ka ugu xaqle bitibaaci taabici mid wax raaca ciduu raaco zayd baa ugu xaqle baabka faraa'idka marka la joogo oo macnaha mid cid qallita oo cid ku dayda haddii uu jiro uunka ugu fiicane uu raaci lahaa fi hada albaab waxa weeye waa zayd wey macnuhu saasuu u dhacayaa laa siyama weliba waxaan wax loo dhigaa jirin ay lihaadihi shahaada maragan isaga ah ayaan wax loo dhigaa jirin oo bimacnaa haddaynu siyamaada haddaynu zaa'ida ka dhigno iyo haddaynu mawsuulo ka dhignaba isku macno un bay isugu soo arooreysaa haddaynu zaa'ide ka dhigno taasi baynuba maraynaae oo iminkana cibaaradaynu ishaarnay ahe laa siya ay laa mila wax loo dhigaa ma jiraan ay lihaadihi shahaada markhaatigan isaga ah ama shahaadadaa isaga ah wax loo dhigaa ma jiraan oo markhaatigaa zayd markaa loo furay ee nebigu sala allahu alayh wasalam iyo afradukum zayd wax loo dhigaa ma jiraan waqad naxaahu shaafici waxaal qad naxaahu weliba uu u leexday oo uu u weecday ashaaficiyu shaaficina uu u leexday wuxuu leeyahay in zayd la raaco oo masaa'ilka faraa'idka lagaga daydo waxa uu yahay ka ugu mudan arrintaa iyada ana wuxuu ku mutaystay oo wax loo dhigaaba aanay jirin lihaadihi shahaada markhaatigaa isaga ah ee nebigu u furay sala allahu alayh wasalam taa wax loo dhigaa ma jiro weliba qodob labaadna aan kuugu daree kaaga daranta e imaamu shaaficina waaba dariiqadu raacay kitaabkan raxbiyuhuna dee waa madhabkii imaamu shaafici oo faraa'idka markaa dariiqadii imaamu shaafici buu marayaa maadaamay sidaa tahay waxa weeye wuxuu leeyahay halkaasi baa ugu fiican meel la maro saasuu tilmaamaya laa siyamaa waxaan wax loo dhigaa markaa jirin ay lihaadihi shahaada markhaatigan isaga ah waqad naxahu waanuu u weecday dhab ahaane ashaaficiyu imaamu shaaficina halkaasi buu u leexday oo isaguna dariiqada aynu ishaarayno ammaanayno taasi buu maray isaguna mar hadday sidaa tahay fahaaka fiihi lqowla can iijaazin fahaaka ism ficil amar ay fahaaka ay fakhud qaado alqowla odhaahda qaado iyo qowlka fiihi ay fi lfaraa'idi waad odhan kartaa qowlka markaa ku sugan faraa'idka iyo cilmiga dhaxalka qaado sidaa waad odhan kartaa marka madhabkii imaamu zayd ibnu thaabit ee uu yidhi waan soo caddaynayaa kaa isaga a qaadana waad odhan kartaa oo fakhud qaado alqowla qowlka iyo odhahda waxaad ka qaadataa fiihi markaa damiirka aad u celiso madhabu zayd zayd madhabkiisii ka qaado ama madhabka imaamu shaafici intaba way u celiyaan ahlulcilmigu oo waxaad qaadataa qowlka cilmiga faraa'idka ku saabsan ama madhabka imaamu shaafici ku saabsan ama madhabkii imaamu zayd ibnu thaabit ku saabsan can iijaazin ay biiijaazin can bimacnaa ba biiijaazin ay mutalabisan isagoo ku dheehan biiijaazin ay liliijaazi soo koobis isaga oo ku dheehan qaado ay fakhud fahaaka yacni bimacnaa khud qaado alqowla qowlka iyo odhaahda qaado fiihi ay fi lfaraa'idi faraa'idda markaa ku sugan iyo cilmiga dhaxalka qaado can iijaazin ay biiijaazin iyadoo ku dheehan si waxa weeye koobaan koobnaan iyadoo ku dheehan qaado ay mutalabisan liliijaaz iyadoo in lasoo koobayna ku dheehan qaado maxaa yeelay cilmigu wuxuu ku sharaf badan yahay khulaasada sida awadeed bay ay salafka markaa qaarkood u yidhaahdeen alcilmu nuqda kaharaha aljaahiluun cilmigu waa dhibic jaahiliintu markaa ay farabadiyeen oo markaa iyagu ay ku markaa talax tageen oo balballaadhiyeen hadalku wuxuu ku wacan yahay khulaasada iyo koobista taa isagoo ishaarayabaa wuxuu leeyahay fahaaka ay fakhud waxaad qaadataa alqowla odhaahda fiihi ay fii cilmi lfaraa'id ku sugan can iijaazin ay mutalabisan oo can bimacnaa ba-ay mutalabisan isagoo markaa ku dheehan lilijaazi soo koobis iyo soo gaabin mubara'anna qaado xaaluu yahay mid laga beri yeelay oo laga hufay qaado can wasmati alalqaazi can wasmati ceebta alalqaazi halxidhaalayaasha ceebteedana iyadoo laga beri yeelay qaada buu leeyahy ceebta halxidhaalayaasha iyadoo laga beri yeelay oo aanayo alfaad rakaaka ah iyo halxidhaalayaal iyo tacqiid miidhan oo isku markaa cayn iyo bayd laisku cayn iyo bayd gooyey midnaba iyadaan lahayn ee qaab markaa salis ahoo fudud markaa oo hunguri mar leh ay usoo gudbi doonto sidaa iyada ah ku qaada buu leeyahy fahaa ka qaado alqowla qowlka fiihi ay fii cilmi alfaraa'idi ku sugan can iijaazin ay biijaazin si kooban iyadoo ku dheehan qaado oo mubara'an xaalay tahay mid laga beri yeelay oo laga ilaaliyey can wasmati alalqaazi alqaazda iyo halxidhaalayaasha waa jamcu luqazine halxidhaalayaasha ceebteedii iyadoo laga ilaaliyey qaada buu leeyahay oo markaa wax dhibaato ah iyo wax markaa culays ah midnaba aanay markaa yeelan doonin markaa iminka saddex iyo toban beyt oo muqadimadii kitaabka ah ayaynu akrinay wax badanna ismaynaan sii dul taagin in sha allahu halkaasi baynu maanta ku joojinaynaa wallahu subxaanahu wa tacaala aclam